wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda action iyo sidoo kale wosh kalastar ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabatay shirka bilaha ee isku dabariidka biyaha nadaafadda iyo faydhowrka shirka ayaa intii uu socdo lagu falaqeeyay arrimaha la xiriira horumarinta adeegyada biyaha faydhowrka iyo nadaafadda ee dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedada shirka ayaa ahayd in la xoojiyo wadashaqeynta iyo xoog isweydaarsiga u dhexeeya wasaaradda biyaha iyo tamarta kheyraadka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya wosh kalastar markii uu shirku soo dhammaadayay waxaa warbaahinta uga war agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
bahda ku midaysan wasaaradda ay bil walba ay isugu imaan jireen halka mar shirkan dabcan sidii caadiga ahayd waxaa lagu falanqeeyaa xaaladaha guud ee ka jira deegaanada koonfur galbeed si gaara dhinacyada biyaha nadaafadda iyo faydhowrka hay-adaha iskugu yimaada ama kahowlka deegaanada koonfur galbeed waxaan kaga dhegeysanaa warbixinadii waxqabadyadii u dambeeyey activitiyada haatan ay qabteen bilihii u dambeeyey wixii soo dhammaaday iyo waxa qorshaha haatan ugu jira waxaad og tihiin oo aan ku falanqeynay shirkaas sidoo kalena dabcan robabkii guga waa deegaano badan oo ka mida koonfur galbeed ka curtay oo ka da-ay robabkaas walow aysan sidii maaragtay aan rabnay ama sidii la rasheynaya aysan u diin laakiin deegaano badan oo ay ka da-een waxaa jirta ay fatahaado iyo daalad ay ka sameeyeen sida deegaanada gobolka loo shabeelle iyo qeybo ka mid ah gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo oo fatahaado ama kaamanka qaarkood ay waxyeelo gaarsiiyeen marka bal xaaladahaasoo dhan sidii wax looga qaban lahaa ama looga jawaabi lahaa baa shirka laysku waraystay hay-aduhuna dhammaantood waxay kusoo bandhigeen qorshayaasha shaqooyinka dabcan haatan u socda kuwa ay qorsheynayaan ee wixii haatan dhammaaday sidoo kale wasaarad ahaan iyo kalasturkuna waxay u gudbiyeen baahiyaha degdeg ah oo aan rabno in maaragtay sida degdega wax looga qabto oo ka jira deegaanada koonfur galbeed ayadoo aan ognahay deegaanada degmooyin ka mida degmooyinka koonfur galbeed in xaalada adag weli ay ka jiraan oo ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan iska soo qaadnay xaafadan edc kaamu ku yaala oo caqabad dhanka biyayarida ama biyala-aan ay ka jirto laftigooda u baahan in gurmad iyo laftigooda gargaar loo sameeyo hadday noqon lahayd inaan gaarsiino biyo kaamunkooda aan ku gaarsiin karno biyo toosa oo loo xiriirinayo iyo hadday noqon lahayd in maaragtay biyo ku meel gaar oo emergency ah in lasii gaarsiiyo dadkaas taasna waa isku soo qaaday waan uga mahad celinaynaa wosh klasterka tiimkiisa oo shirkankan dabcan wasaaradda kala shaqeeya sidii ugu qabsooni lahaa si habsami u socda sidoo kale hay-adda sf dabcan ayadoona taageere shirkan ayaa saddexdii biloodba mar lagu qabtaa deegaanada dowla goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayadoo diradda lagu saarayo horumarinta adeegyada biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda